Magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah magaalooyinka dalkeena oo isbedel horumarineed sameeyay sanadihii u dambeeyay, isla markaana ku tallaabsaday horumaro kala duwan oo dhanka ganacsiga ah, taas oo qayb ka qaadanaysa bilicda magaalada. Gabdhaha da'da yar ee furanaya ganacsiga noocyadiisa kala duwan ayaa ahaa kuwa ku soo biiraya ganacsiga muddooyinkii u dambeeyay, taasoo muujinaysa horumarka ay haweenku ka sameeyeen ganacsiga. Qaar ka mid ah gabdhahan oo aan wareysi la yeelanay ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay kala kulmeen bilaabista ganacsiga.
magacayga waxaa waaye khadra ibraahin waxaan ganacsatada dhobley ahaayo qaaxidan ka shaqeeya dharaan isku gataa maqaaxida marna wax- marna waa laga gataa marna lagama gato Ma- maryahan sida camal oo kale maqaaxida uma hadda is- aan yara mahadanahay beryahan sida hore ahayn oo hadda oo wax laga gadgadanahay markii hore waan la qabsan waaye markii dambe dhabar adeeg iyo rafaad waxaan la maro hadda waxbaa hadda la galabsaday waxaan la kulmay eega hore culeysya waxaan wax garab igu siina waan waaye wax baahish waan fahmi waaye markii dambe inkastoo danley ah saa un rafaaday hadda markii dambe waa ilaahay baa wiji rid ii fure hadda waan hadda wax wax baan kala kulmay hadda aad iyo aad hadda waan ku fiican yahay alxamdulilah hadda waa ii sacdaa in dharka hadda wuu ila go-ay dharka waxan waa laga qaatay waxana qaarkood deena ay kala maqan yihiin laakiin hadda waa hadda wuu ii socdaa sidii hore ma iyo hadda alxamdulilah waa ganacsiga hadda waxbaan waxbaan ka yara fahma hadda magacayga waxaa waaye yurub axmed cabdulaahi oo degmada dhobley ku nool kana mid ah dhallinyarada ganacsiga hadda bilaabayo ama ku dhex jiray wato Mm, ganacsigayga waxaa waaye waa saaluun waa adi artista camal waaye marka iyo waxyaabo kale oo cuntooyinka fudfudud oo kusoo darsado ani aan fikrad ahaan keensaday ganacsigayga marka waxaa waaye saaluun qaas ahaan markii la sheego saaluun waaye cunooyinka waxay kala ahaayeen furuudka een, qudaarta la jarjaraayo oo la isku dardaro ee caafimaadka xaggiisa u fiican ukumaha iyo jibsiga adi waxa borotiinada jirka loogu talagalay iyo waxaas ahaan cuntooyinka fudud caqabadaha ugu waaweyn waxay ahayd waxaa ka mid ahaa meesha inay saaluun ahaan markii la dhaho inuu suuqeeda yaraado guriga aad ku jirto maanta ama kira ahaan ama wax cilaankii aad wax ku saari leeda la rabay inaad dadkii ugu saarto ay soo saari weyso marka caqabadeen waxay u ahayd suuq la-aan caqabadaha noogu waaweyn taasay ahayd wallaahi run ahaan hantii haddaan dumar nahay aad waaweyn aa naloo di- liidaa waxaana la dhihi tusaale ahaan haddaan maanta iskuul dhammeyn waxaa lihi gabadh hadday wax barato wax- waxbarashadeeda waxuma tarta jika unbaa u dambeyso haddaad maanta dhahdoo kale suuqaan gelaya ama ganacsi baan furanaya waa lagaa diidaya gabadh baa tahay si aad u shaqaysanaysaa lagaaga bilaabi hor marka wax igu dhiirigeliya oo ilaaha unta ma jirto qof ireebo ma ogi qof dhiirigeliya ma jirin anig iyo ilaahayga ilaahayga abuurto ma iska ashanayna bes oo ilaahay unbaa igu garabsiinayay ganacsigaas Haweenka Soomaaliyeed ayaa ahaa kuwa waayadii dambe horumaro ballaaran ka sameynayay dhinaca ganacsiga iyo hogaaminta bulshada, taasoo haween badan ku dhiirisay inay ku soo biiraan ganacsiga.